baarlamanka soomaaliya ayaa maanta kulan uu ku lahaa golaha shacabka waxa ay si weyn uga doodeen xeerka maamul xulista guddiga agaasinka bangiga dhexe kaasooy dhowaan xukuumaddu usoo gudbisay waxaana xeerkani uu sheegayaa in maamulka bangiga dhexe loo dhiibi karo qof ajnabi ah haddii uu buuxiyo shuruudaha looga baahan yahay arrintan ayay xildhibaanada baarlamanku si kulul uga doodeen iyadoo xildhibaan waliba la siiyey muddo saddex daqiiqo ah inuu kusoo koobo aragtidiisa waxaana xildhibaanada baarlamanka ka hor hadlay ka mid ah xildhibaan cali axmed jaamac jingeli oo sheegay inay ayaan darro tahay in maanta laga doodo in bangiga dhexe loo dhiibo maamulkiisa shaqsi ajnabi ah waxaa maanta layna hor keenay xeer maamul oo run ahaantii aynaanu garanaynin ujeeddada laga leeyahay qarankan oo lix xidhan sannadood ku dhowaad jiray oo jagooyinka dalka in la soomaaliyeeyo ay lixidhameeyadii go-aankaa la qaatay in dib loo celiyo oo nin ajnebi ah bankiga soomaaliyeed loo dhiibo iyadoo ay jiraan kumaan kun soomaaliya oo run ahaantii aqoontii iyo kartidii iyo hufnaantiiba leh oo ka soo shaqeeyey baanan caalamiya oo hay-ado caalamiya ka soo shaqeeyey waxay la tahay inay ayaandarre iyo guuldarre weyn noqonayso haddii xeerkan laynoo keenay ujeeddadiisu yahay nin ajnabiya in la magacaabo xildhibaan sadiiq warfaa oo ka tirsan mudanayaasha baarlamanka ee taageersan qaraarka ay xukuumaddu usoo gudbisay ayaa hoosta ka xariiqay in arrintan ay waxweyn ka bedelayso hanaanka uu iminka u shaqeeyo bangiga dhexe ee soomaaliya waxaana uu baarlamanka ka dalbaday inay ansixiyaan xeerkan bangiga dhexe shaqooyinka uu qabto waxaa ugu waaweyn inuu la dagaalamo mataqaanaa sicibararka inuu mataqaanaa lacagta oo stability ku sameeyo inuu mataqaanaa full employment wax la oo shaqada oo shaqada ka fakaro iyo inuu bangiyada ay institutionada lacagaha ka imaanaya intuu hubiyo oo uu mataqaanaa wadanka wadan lagu la aamini karo u yahay maanta bangigeena dhexe ma shaqadii bangiya bangi dhexe qaban jira ayuu qabanayaa horta horta inaan isweydiinno wey waxaa waay inaan annaga hormaran waxaan rabnaa waddankiina dhaqaaqa rabnaa lugtana ku dhegannahay marka xildhibaan ayaani lawaal ayaani la kicinin xeerkan xeer muhiima weeye siday xukuumad soo jeedisay waxayna ka codsanayaa in la ansixiyo xildhibaan zakariya maxamuud xaaji cabdi ayaa tilmaamay in xeerkan baarlamanka la hor keenay ee ku saabsan in maamulka bangiga dhexe uu qaban karo shaqsi aan soomaali ahayn ay tahay khiyaano qaran loona baahan yahay inaanay xildhibaanadu ku kadsoomin arrintan mudane guddoomiye waxaan rabaa arrintan warqaddan bal horta inay ka timid inaan ogaado oo warqaddii saxda ahayd ay tahay inay golaha wasiirada ka timid oo ra'iisul wasaaraha ka timid ama warqaddu khalad tahay oo khalad lagugu keenay mudane guddoomiye waxa weeye waa rumaysan laahay waa rumaysan la'ahay golihii wasiirada ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inay si wadana isugu raaceen in la yidhaahdo dastuurkii dalka uu ku dhaqmahayey maalintaynu xorriyadda qaadanay ilaa maantay xagga ha layska dhigo ha lagu tunto qof ajnabiya dartiis hal qof oo ajnabiya dartiis mudane guddoomiye warqadaani waa khayaano qaran weeye xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada ayidsan qorshaha xeerkan ayaa doodiisa ku saabsan arrintan qaabkan u dhigay marka ugu horraysa waxaan rabaa inaan waalax ka dhiga bangiga keenna ah maanta xaaladda uu ku sugan yahay inaan ogaano bangigeenna waxaa maamula four point five wax la yidhaahdo ilaah baan idinku dhaariyey ilaa baarlamaankii sideedaad waxaa bangigaas lagu soo xulaayay wax la yidhahda four point five ninka ka hadlaya maanta muwaadinimo iyo wax walba ka hadlaaya ee dalan u daqanaa leh ee bangigiisii bangiyadii baranjiyadii brim banki iyo salaam banki ay ka hormarisan yihiin oo baqaaro la mooda bangigeeni ayaa waxaa leh ajaanibaa loo dhiibaya daqliga dalka meelaha ugu wanaagsan waxaa ka mid a dekada yaa noo haayo oo daqligii soo aruuriya waxaa soo aruuriya shirkada oo ajanibi ah eelaboorka yaa soo aruuriyay daqliga kasoo xerooday eelaboorka waxaa soo xereeya hay-ad shirkad ajanabi ah ninka halkaa inta soo taagay muwaadin muwaadinimada ka hadlaya shan shan sano markau joogayaa baasboor british inta la siiyaa wiilkiisana bangiyada ugu qaalisan ay ka shaqeeyaan discrimination waaye ma aha muwaadinimo dalkeena waxaan rabnaa inuu furfurnaado dalkeenna waxaan rabnaa inaan adduunyada wax la qaybsanno dalkeenna waxaan rabnaa inaan cadaalad dhaba dadkeena loogu maamulo ugu dambayntii guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo kulanka shir guddoominayay ayaa cod u qaaday xeerka maamul xulista guddiga agaasinka bankiga dhexe ay xukuumadda usoo gudbisay baarlamanka waxaana uu ku dhawaaqay natiijada qaraarkan xukuumadda ay usoo gudbisay ee ku saabsan in loo ogolaado guddiga soo xulaya guddoomiyaha bankiga dhexe qofkii ugu darajo sarreeya ama ugu mudan oo imtixaankaasi ku guulaystay in la qaato xukuumaddu ay codsatay waxaa ka aamusay waa eber waxaa diiday toddoba-iyo toban waxaa oggolaaday boqol iyo konton iyo siddeed sidaasuu sax ku yahay heerkaas wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo ku sugnaa gudaha baarlamanka ayaa ka mahad celiyey sida ay xildhibaanada u ansixiyeen xeerkan mudane gudoomiye gudoomiye ku-xigeenada iyo golaha sharafta leh kan waxaan dhegaystay dood aad u qurux badan runtii oo ay lagu doodayo danta soomaaliyeed waxay ku habboon tahay waxaad ogtihiin oo kale waxa weeye central banku qaanuunu leeyahay shuruuc buu leeyahay idinku ansixiseen distoorkii baa jira qawaaniinta maaliyaddaa jirta qofku intuu baanka qaato duuduubto suuqa lama gelaya ama jeebka ma gashanayo qof walba taasaa hagaysa marka waxaan ku ballan qaadayna annagu habka sharciga aad idinku aad idinku ansixisaan ayaan anagu dhaqangelintiinatiisa leenahay aad iyo aad baad u mahadsantii guddoomiye aad baan idin salaamaya waxaan idin idinku ducaynayaa inaad qaadataan riisas wanaagsan fasax wanaagsan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho